waxaan ku bilownay weli waxaa taagan xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya ee ka dhalatay loolanka dhinaca awoodda ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaana xifaaltankan siyaasadeed ee labada dhinac ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilkii ka qaaday wasiirkii amniga xasan xundube jimcaale xilkaas oo uu magacaabay cabdilaahi maxamed nuur oo ah siyaasi ka mida xubnaha macaaridka kana tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah saaka waxaa muqdisho shir ku yeeshay taliyayaasha hay-adaha amniga waxaa sida oo kale khilaafkana siyaasadeed ee taagana ka hadlay madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed warbixintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga saynab abuukar maxamed khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ayaa hadda gaaray meel adag bulshada rayidka ayaa ku baaqay in xiisadda la dejiyo oo aan dalka loo horseedin burbur dhaqaale iyo mid amni labada mas-uul ayaa xalay mar kale warbaahinta isugu jawaabay kadib markii rooble xilka ka qaaday wasiirka amniga xasan xundubey arrintaasi oo farmaajona ku tilmaamay sharci darro waxaa maanta shir ku yeeshay xarunta taliska nisa taliyayaasha ciidamada dowladda kulankaas oo uu goobjoog ka ahaa qusimaha taliyaha nise ee uu magacaabay madaxweyne farmaajo kulanka waxaa ka qayb galay taliyayaasha booliska milatariga asluubta taliyaha qeybta guud booliska gobolka banaadir iyo saraakiil kale taliyaha ciidamada booliska soomaaliya cabdi xasan maxamed xijaar ayaa warbaahinta u sheegay in shirka taliyayaasha ciidamada looga hadlay amniga doorashooyinka balse waxaa xusid mudan in shirka ka dhacay xarunta nisa iyadoo aanay guddiga amniga doorashooyinka qayb ka ahayn nisaa iyo taliska militariga sida ku cad habraacii ugu dambeeyey ee amniga doorashooyinka la soo saaray
shirkan waa shir caadi ah oo usbuuclo ah oo marba meel aan isugu imaan jirnay laysku wanagsan jiray xaaladdu meeshay marayso doorashadu meeshay marayaan meeshay marayso iyo sidii muddadan looga gudbi lahaa xasaasiyaadka doorashooyinka iyo waxaas ay leeyihiin sidii looga gudbi lahaa ayaanu saaka iska wareysanay dalka soomaaliya amnigiisu uu fiican yahay dalku waa caadi wax dhibaataa ma jiraan ciidamada markaanu iswareysanane ciidamadu inay ku filan yihiin inay sugaan amniga dalkan dalkan saad ka warqabtaan cadow buu leeyahay cadowgaasoo dibadda iyo gudahaba jooga si marka ciidamadu ay isu xog dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabuli lahaayeen wakhtigan doorashada oo laga yaabo dad badan oo cadowgaasi ka mida inay ku hamiyayaan inay ka faa'iidaysaan wakhtigan doorashada ayaa saldhigga umucdeennu u ahaa xiisadda ka dhalatay kiiska igraan tahliil iyo shaqo joojinta taliyihii hore ee nisa ee u dhaxaysa farmaajo iyo rooble ayaa sare usii kacaysa maalinba maalinta ka dambaysa iyadoo hadda xaaladda siyaasadeed ee dalka uu galay marxalad xasaasi ah iyo jahwareer siyaasadeed madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo maanta shir jaraa-id ku qabtay muqdisho kadib safar uu kasoo laabtay ayaa ka hadlay kiiska dilka igraan tahliil iyo xiisadda ka dhalatay waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo gabadheenna ahalkeedii iyo qaraabadeedii iyo dadka soomaaliyeed ikraam xaqiiqo ma hayno laakiin warka yaalla inay la dilay waxaan leenahay allah u naxariisto sabir iimaan allahga naga siiyo runtii ma astaahilin in la dilo gabarh soomaaliyeed wax baratay u soo bambaxday inay qarankeeda iyo dadkeeda u shaqayso waajib ay ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda in ay ka mudato hay-addii ay ka shaqaynaysay ama cid xiriir la leh ama si kastaba inay nafteeda weyso runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye waana arrin runtii aan la aqbali karin aad iyo aad u foolxun muujinaysana mas-uuliyad darro aad iyo aad u weyn marka waxaan leenahay gabadhaas waa inay cadaalad heshaa waa in mataqaanaa ciddii mas-uulka ka ahayd la hor keenaa cadaalad qofka hay-adaha amniga u shaqeeya hadduusan nabad helin qof kalena nabad ma helaayo shariif sheekh axmed ayaa khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ku tilmaamay mid nasiib darro ah islamarkaana caqabad ku keeni kara habsame u socodka doorashada runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisaaraha waxuuna aad u niyad jebinayaa dadka soomaaliyeed oo rajada ka qaba dowladnimadu inay hore u sii socoto iyo dadka jecel soomaalida oo taageera oo soddonkii sano lasoo dhaafay garab taagnaay filaayay soomaalidu inay mataqaanaa cagahooda ku istaagaan dowladnimadu baahdo meel walba gaarto qof walba uu dareemo nabad iyo sharaf iyo xurriyad iyo cadaalad maanta waxay aheeda maalin loo socdo doorasho loo soo maray dhibaatooyin fara badan kadibna lagu heshiiyo doorashadu inay dhacdo marka intaas niyadjabkaas keliya maaha waxay caqabad ku tahay khilaafkan wuxuu caqabad ku yahay qabsoomidda doorashooyinka oo kullama ay sii daahaan ay soo bixi karaan dhibaatooyin cusub oo keeni kara doorashooyinku inaysan qabsoomin ama u qabsoomin sidii loogu talagalay marka waxaan leenahay madaxda qaranka mas-uuliyad weyna idin saaran waxaa laga fiiriyaa qofka madaxda ah meeshuu wax ku dhammeeyo ku gebagabayna dagaal iyo khilaaf ee ku gebagabeeya inaad gacmaha isqabsatiin khilaafkiina xallisatiin doorashadiina sidii loogu talagala ay u socoto si kastooy ahaato xaaladda muqdisho ayaa deggan walow loolan adag oo dhanka siyaasadda uu u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa dadka ayaa aad u hadalhaya khilaafka taagan iyo saameynta ka dhalan karta haddii xaaladda siyaasadeed sidaansi ahaato dhinaca kale wasiirka cusub ee amniga gudaha cabdulaahi maxamed nuur ayaa loo dhaariyey xilka cusub oo uu shalay u magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ka qayb galay dhaarinta wasiirka cusub ee amniga gudaha iyadoo uu dhaariyey wasiirka cadaaladda cabduqaadir maxamed nuur ra-iisul wasaare rooble ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay in uu si hufan u guto howsha muhiimka u ah qaranka ee loo igmaday si waafaqsan dastuurka iyo xeerka dalka xuseen abubakar maxamed v o a muqdisho